xadiidka toddobiyo kontonaad ee baabka diintu waa nafteexo waa kitaabkii iimaanka can jariir ibni cabdillaahi radia allahu canhu qaal jariir ibnu cabdillaahi ilaahay raalliha ka hadee waxaa laga wariyey inuu yidhi baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam calaa iqaami asalaa waxaan kula baayactamoobay rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam oon kula heshiiyey inaan salaada oogo wa iitaa'i zakaa inaan zakada bixiyo wanusxi likulli muslim iyo inaan u nasteexayo ku kasta oo muslim ah